bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaana hawada idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa caawa waa axad ay isniin soo gelaysa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono xaalad adag oo caawa ka taagan degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe kadib markii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku soo dhowaadeen degmadaasi mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe
maya wax dagaala maysan dhicin weli ayagu waa mataqaanaa halkaasay joogaan oo ay ku xoolo qabanayeen shalay iyo annaguna mataqaanaa degmadan joognaa oo aan ku diyaarsannaa marka insha allahu tacaala mar dhanna waxaan rajaynaynaa in aan mataqaanaa aan ka saarno oo aan ku guulaysano
maamulka degmada mahadaay oo faahfaahin ka bixiyey dhaqdhaqaaqiyiis ka soo horjeeda oo caawa laga dareemaya degmadaasi mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya dhaqdhaqaaqyadaasi waxay ku timaadaa iyanoo caawa idiin soo gudbin doonaa qodobada kale aan idinla wadaagi doono islamarkaasina aad caawa ku dhegaysan doontaan wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono xubno ka mid a golaha wasiirada soomaaliya oo uu horkacayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo muqdisho ku soo dhoweeyey qaar ka mid a muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku goodoonsanaa dalka suudaan waxaan idinla wadaagi doonaa dowladda federaalk soomaaliya oo si rasmi u shaacisay tirada soomaalida laga soo badbaadiyey colaadda dalka suudaan caawa ayaad wareega ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa maamulka gobolka banaadir oo u yeeray mulkiilayaasha goobo ganacsi oo uu hore maamulka gobolku kala laabtay shatiyadii ganacsi goobahaasi oo maamulka gobolka uu sheegay in lagu faafiyo waxyaaba ammaanka dooriya iyo booliiska soomaaliya oo soo qabtay waxyaaba ammaanka dooriya iyo shakhsiyaad la sheegay in ay ku iibinayeen gudaha magaalada muqdisho caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa wararkaasi waxayna ku soo kordhay intaynu ku guda jirno wareegga wararka dalsan ayaad caawa ka boga doontaan oo farsamadii cabdiwahaab cabdiqaadir mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaan idin leenahay habeen wacan u wanaagsan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad dhegaysanaysaan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijkeenna ayaanu caawa hambaqaadi doonaa waxaan ku bilaabaynaa wararkeenna degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya oo caawa laga soo warinayo inay ka taagan yihiin dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeedo oo u dhexeeya dagaalamayaasha al-shabaab iyo weliba ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee halkaasi ku sugan dhaqdhaqaaqyadan ayaa la sheegay in ay abuurtay cabsi oo ay dadka deegaanka ku abuurtay kadib markii la sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay ku soo dhowaadeen degmada mahadaay arrintan ayaa timaaday sida maamulka degmadu uu sheegay kadib markii dadka deegaankaasi ay diideen lacago uu sheegay inay yihiin kuwa baad ah oo ay dagaalamayaasha al-shabaab horey ay kaga qaadi jireen taasoo sababtay in ay kooxdu dhaqdhaqaaqi ka bilowdo duleedka degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe dhaqdhaqaaqyadaasi oo guddoomiyaha degmada mahadaay uu ku sheegay inay yihiin kuwo ay ku cabsi gelinayaan dadka magaalada saalax axmed wiish oo ah guddoomiyaha degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya oo caawa warbaahinta dalsan u waramay ayaa waxaan weydiinay xaaladihii ugu dambeeyey ee degmada mahadaay sidoo kale waxa uu ka hadlayaa xaalado adag oo degmada ka taagan sida fatahadyada ee sida weyn u saameeyey mahadaay waxaana uu fariin u dirayaa dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabelle marka hore waxuu ka hadlayaa xaaladihii ugu dambeeyey ee degmada mahadaay iyo dagaalamayaasha al-shabaab ee sida weyn ugu soo dhawaada magaalada dhaqdhaqaaqyadii ka soo horjeeda ee caawa laga dareemayo
bismillaah radio dalsan aad iyo aad aad u mahadsantihiin sida aad ogtihiin soomaaliya idil waxaa ka socda howlgal oo matalan dib u xurayn ah oo laga xuraynayo cadowga ummadda soomaaliyeed oo banaystay naftooda iyo maalkooda annagana qayb baan ka ahaynay alxamdulilah waa ku guuleysanay in mataqaanaa degmadan sida badan waxay ahaaday xarun shabaab oo galabtiina mataqaanaa sagaalka saac haddii la gaaro ciidamada militariga ah waagii hore xeradaasi ku xaroo jareen waktiyadan dambe laakiin waxaynu naqanay waa ka xurayno dhankan oo bari oo webi ka bariya waxa waaye dagaal badan sidaad ogtihiin iji oobaale alaag ciidniidka jembilow califooldeere elbaraf intaasaa lagula dagaalamo waa gartay waa ku guuleysanay in mataqaanaa aan ka saarno ilaa iyo diinlaawe jameeco dhankaan webi kadib markii loo gudbo alxamdulilah dhammaan waynu ku guuleysanay waxaa dhacda marka sida aad barwarsantihiin al-shabaab laba uuna iyo mataqaanaa ay dagaaladooda ay ku nisbeeyaan laba qodob qodob waxa waayey in ay markay weerar qaadayaan ay mataqaanaa ayagoo doonayo hub iyo wax lamida ah qodobna waxa waayey ayagoo mataqaanaa raadinayo in ay shacbiga hadba tuuladaas ama degmadaas joogo sida ay mataqaanaa uga qaadi lahaayeen lacagta sakawaadka waa gartay
annaga waa amnigeyna hadda waa alxamdulilah waa fiican yahay laakiin waxay isku dayaan in ay mataqaanaa taleefano kasoo waxtamaan oo ay shacbigii inay handadaan oo ay ku dhahaan mataqaanaa lacagtii sakawaad kasoo dira waa gartay ay ayay ka shaqeeyaan ayadana waa u suurtageli weysay shacbiga degmada mahadayna aad iyo aad ugu mahadsan yihiin mid kastoo kamid ah ganacsatada degmada mahadaaya ay la soo xiriireen way diideen oo mataqaanaa waxay ku dhaheen annagu ma doonayno waa gartay mid taleefonka ka qaba diiday iyo mid ka diiday ay u qaybsameen waa gartay intaana waxa waaye waxa ke- ka keenayo in ay jecel yihiin dowladnimada in ay jecel yihiin mataqaanaa soomaali inay xurowdo waa gartay ayaa ka keenayso marka alxamdulilah waa arrimo noocaas waa iska jiraan maalmahan laakiin hadda wax culays ahoo hadda sii buuran oo jira ma jiraan waxaan rabaa marka anigoo fursadan qaaligaa ka faa'iidaysanayo in aan mataqaanaa codsi iyo baqeer aan u jeediyo dowlad goboleedka hirshabeelle oo ugu sarreeya madaxweyne mudane cali cabdullaahi xuseen cali guulaawe dowladda federaalka soomaaliyeed mudane professor xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka taliyaha xoogga dalka dhammaan in shacbigoodii ayagoo mataqaanaa al-shabaab isku dayayaan in ay qaabkaas ay u handadaan ayaguna ay diidaan oo ay mataqaanaa in ay ciidamada amniga ee degmada joogo iyo maamulka inay la shaqeeyaan go-aankooda oo yahay shacbiga degmada mahadaay in waxaan ka codsanaynaa ayaguna ay mataqaanaa arrinkaas ay ogaadaan waa gartay sidii argagixisada inta dhiman aan u ciribtiri lahaynane hadda madaxweynaha federaalka soomaaliya asigaa mataqaanaa codsigaas jeediyey go-aankaas waa gartay in mataqaanaa shacbigu iyo ciidamada sanay ayagoo isgarabsanaya ay la dagaalamaan al-shabaab waaya to hore ugu baaqay annagana waxaan ka rabnaa oo aan ka codsanaynaa Mhm.
in ay mataqaanaa inta hartay oo nabaddiida oo dhanka dug uga hartay degmada maadee qaraadhac Mm.
sida aan mataqaanaa looga saari lahay in ay garab nagu siiyaan oo arrinkaas Wa- wa- waa gartay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad sheegtay xaaladahaas uun marka ay dhaceen eh, kadib markii shacabkii magaalada ay diideen inay eh, lacagahaasi ay bixiyaan eh, inay ka dhalatay eh, xaalado dhaqdhaqaaqyo ah oo kooxdu ay sameynayso oo isku dayeyso eh, sida adiga hadalkaad u dhigtay inay eh, dadka magaalada ku cabsigeliyaan marka eh, sidaan xogta ku heyno waxaa eh, nagu maqaalo ah in ciidamada amisom ay ku sugan eh, magaalada inay eh, hareeraha magaalada meelaha ay kaga sugan yihiin iyaguna ay xoojiyeen dhinaca kaleetana duleedka eh, magaalada dhinaca ay dagaalamayaasha al-shabaab ay ku sugan yihiin iyaguna in dhaqdhaqaaqyo laga dareemayo marka dhaqdhaqaaqyadaasi soo kordhay maxaad nooga sheegi kartaa
waa al-shabaab muddo dhowr bil ka hore ayay ka carareen dagaalkii lagula galay iji iyo mataqaanaa dhulkan oo dhan waxay ku dambeeyeen waktiyadaas dhankaogi kadib markii iji lagula dagaalamana way carareen oo annagaaba dhowr jeer tagnay eh, meesha la yidhaha fidow way ka carareen oo jimbilihii dhankaasi u gudbeen oo dib qaraadhaca hadda dib bay ugu soo laabteen meesha la yidhaha fidow waxyaabaha een, koosgaraynaayo in ay shacbiga ay ku handidaan ay taleefonka ayaa waxay tahay in ay fidow meesha la yidhaha ay kusoo laabteen Wa- wa- waa gartay marka oo muddo saddex habeen camal ah mhm, maxay tahay- Een, dhaqdhaqaaq xooglana waa ka jiryaa dhankoodo mar walbaba waxay isu- waxay ka shaqaynayaan siday isu abaabuli lahaayeen mhm.
Een, ciidamada xooga dalka iyo maamulka iyo admis ayaguna un mataqaanaa waa xirad militariyo wax laga hadli kara ma ahan in ayaguna ay mataqaanaa dhankooda ay siday u gacan bila ay ugu qaba lahaayeen aan anaguna mataqaanaa ka shaqayn wayno Wa- waa garta marka fariinta aad direyso ee aada madaxweynaha hirshabelle iyo madaxweynaha jamhuuriyadda u jeedisay ma waxa ay daaran tahay dhaqdhaqaaqyadan ee culus ee aada dareemaysaan iyo cabsida shacabka deegaanku ay sheegayaan in laga hortago oo aanay magaaladan oo aada muddo ka hor shabaab aad ka saarteen sidaad sheegtay ee aanay dib u qabsan
maya ma dhacaysaba ma dhici doonto insha allahu tacaala in degmada maada ay shabaab dib u qabsadaan mana ahan fariinta aan diraayo in ay shabaab dib u qabsanayaan degmada mahaday fariinta aan dirayo waxa waaye xadka hirshabeel xadka hiiraan iyo shabeellada dhexe meesha ee ay joogaan shabaab oo ay mataqaanaa shacbiga ka cabsi geliyo hayaan sida aan uga saari lahaynay oo dowladda federaalka ay mataqaanaa qorshaheeda intay ula timaado aan halkaas uga bixi lahaynay iyo madaxweynaha statekabe ay daaranta fariinta aan diraayo Wa- waa garta marka dhaqdhaqaaqyadan socda ma labada maalmood ay keliya bay soo kordheen ama labadii maalmood ugu dambeeyey keliya miyay soo kordheen oo xaaladaha markay abuurmeen mase wixii ka horeeyey way jireen maya dhaqdhaqaaqyadu ma jirin waa muddo saddex habeen ahoo caawa ku sii daxawaayo waa gartay marka magaalada hadda eh, ma hadda magaalada maad igala hadlaysaa oo eh, dhaqdhaqaaqyadaas ay ka socdaan
hadda waxaan ku sugana bartamaha magaalada Mm.
maalintii aan imaday mahadaay oo xilka laga soo magacaabay ilaa haddana aniga meel maanan uga bixin waa ku sugnaay haddana waa ku sugnaan doonaa waxa aan fariinta u dirayana ma ahan in aynu mataqaanaa ka cabsanayno magaalada gudaheeda Wa- waa Ee, gartay waa seef waaye Een, ilaa iyo dhanka baryo dhan waa seef boqol kiiba boqol waxa aan codsiga u dirayo oo fariinta aan u jeedinayo waxay tahay meeshaan ay ku soo laabteen oo markii hore aynu ka saarnay inaynan dib ugu soo laabno marka eh, goobtaas ay ku soo laga laab- saaro.
go- goobtaas ay ku soo laabteen oo aad sheegtay inay cabsida ku abuurtay eh, dadka shacabka ah ay diiday inay bixiyaan eh, lacagaha ay ka qaadi jireen eh, masaafo ahaan halkii bay u jirtaa magaalada
masaaf ahaan magaalada waxay u jirtaa een, saddex iyo labaatan kilomitr Wa- wa- waa gartay marka eh, haatan waa sidee eh, goobtaas ma ciidamada isku hor fadhiya ma dagaal baa dhacay waa sidee jawiga maya wax dagaalama aysan dhicin weli Een, ayagu waa mataqaanaa halkaasay joogaan oo ay ku xoolo qabanayeen shalay iyo annaguna mataqaanaa degmadan joognaa oo aan ku diyaarsannaha marka insha allahu tacaala mar dhabna waxaan rajaynaynaa in aan mataqaanaa aan ka saarno oo aan ku guulaysano waa garta marka colaadaas iyo dhaqdhaqaaqyada oo ay ee, dhinaca idinka soo horjeeda ay wadaan ma waxay ku abuurmatay ee, keliya fariinta shacabka ee aad sheegtay inay yihiin inay diideen lacagihii laga qaadi jiray mise wax kaloo intaas ka baxsana jiro ee, waxa weeye dagaalkii ee, labada dhinac u dhexeeyey oo aad idinkuna doonayseen inaad deegaanadaas dib ugula wareegtaan
walaa sidaad ogsoon tahay ee, mataqaanaa soomaaliya idil dagaal baa ka socda oo argagixisada lagula dagaalamayo qolada hawaariijta tanana waa ayaday lamid taha wax ka duwan ma jiraan waa waa garta marka si guud haddaad ii sawirto caawaad ila hadlayso waa sidee xaaladda mahadaay
masha allah carada aad aad ay u wanaagsan tahay wax dhow ma jiraan joogu wuu degan yahay wax hadda culays ahoo annagana saaran ma jiraan insha allahu tacaala horena waa mataqaanaa ula dagaalano waynu ka saarnay haddana inta yaroo aan mataqaanaa dareensannaho aan tibsannahay annaga iyo shacabkayna oo isgarabsanayno waxaan rajaynaynaa inaan mar dhow aan ka saarno insha allahu tacaala waa waayahay ee, fariintaada kuugu dambeyso
arrinta ugu dambeysa aan jiraay waxay tahay mar baa dee colaado dhacdo oo dagaal dhaco dhibaata baa dhacso sida aad ogsoon tihiin oo ummadda soomaaliyeedna ay ogsoon tahay waxaa jira mataqaanaa fatahaado aada iyo aada u saameeyey khaasatan soomaaliya sida badan inta webiga oo maro khaasatan degmada mahadaay oo waxaa jira mataqaanaa iji iyo alaad iyo diinlaawe intaan markaan u gudubno koonfurta meesha la yidhaha kulmis iyo buule axmed iyo buurfuule dhankaasoo dhan degmada mahadaay sida badan inta weliga ku teedsan waxaa jira weligaa ku fatahay oo dhibaateeyey waxaa ku barakacay qoysas tiradooda aan la soo koobi karin oo hadda cadadooda aysan noo dhamaystirayn oo insha allahu tacaala mar dhowna aan mataqaanaa labada maalmadoo uga soo socdo aan ogaa doono oo lagu howlan yahay hadda guddi uu ka howlan yahay waxaa jira fatahaadahaas oo aada iyo aada u saameeyey dhibaatadaas baa jirto waxaan codsanayaa oo aan ka codsanaynaa mataqaanaa cid walbada oo mataqaanaa gargaarto sida waxaa ma- een, dowlad goboleedka hirshabeelle een, madaxweynaha federaalka dowladda soomaaliya dhammaan golaheeda kala duwan een, international communityga in ay mataqaanaa ummadaas dhibaataysan ay gurmad ay u sameeyaan oo aan ka helno gargaar
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololayey carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla shirkadda caalamiga hormuud 4 g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telekom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaa waa dig fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexa walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubaay baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubaay waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jadaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matrix superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jadaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waa baraaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumbo waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbo leewa rooti ama canjeero jumbo ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahno su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codayse
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
dhegaystayaal meel walbo oo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanaya magaalada muqdisho maanta waxaa ka soo degtay diyaarad sida qaar ka mid a muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku go-doonsanaa dalka ay colaaduhu ka taagan yihiin ee suudaan iyadoo muwaadiniintaasina ay soo dhoweysay ama ay soo dhoweeyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ugu horeeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ilaa iyo boqol iyo konton ka mid a muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku go-doonsanaa goobaha oo ay dagaaladu ka socdaan ee dalka suudaan iyo dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay inay ka soo samatay bixisay colaadihii dalka suudaan iyada oo markaasi maanta dalka dib loogu soo celiyey muwaadiniintaasi soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada soomaaliya ee madashaasi goobjoogka ka ahaa warbaahinta la hadla ayaa sheegay in dowladdu ay dadaal ku bixin doonto sidii ee dhallinyarada ardayda ah ee wax ku baranaya dalka suudaan ee laga soo badbaadiyey colaadda waddankaasi ka taagan ay dowladdu kaga qayb qaadan lahayd inay helaan ee dhammaystirka heerarkooda waxbarasho ama shahaadooyinkooda kuway u dhammaadeen waxbarashada ee ku sugnaa waddanka suudaan ee shahaado sugayaal ahaa waxa ay sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkii wasiirka arrimaha dibadduba ay si qoto dheer ay kaga hadleen xaalka muwaadiniinta kale ee ku sugan dalka suudaan
in dhammaan ardaydaas inta jaamacadahooda dhammaysatay ee soo qaxday iyagoon shahaadadooda soo qaadan shahaadooyinkoodii in loo raadin doono oo ay heli doonaan inta aan dhammaysan waxbarashadooda waxaa wasiirku ballan qaaday wasaaraddu inay xil iska saartay ballanna qaaday inay waxbarashadooda sida ay ku dhammaysan lahaayeen ayadana ay ku tala gashay bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu isugu nimi airbortka caalamiga ah ee aadan cadde ujeeddadana waxay ahayd inaan soo dhowayno dadka muwaadiniinta ah ee soomaaliyeed ee ka soo qaxay dagaal ka socda suudaan kuwaasoo u badnaa arday wax ka baranaysay waddankaas maantay waxaan magaalada caasimadda ah ee dalka etoobiya ee addisababa ka soo qaadnay laba diyaaradood oo waday boqol iyo konton muwaadin kuwaasoo u kala duulay magaalada muqdisho iyo magaalada garoowe sidaas si la-eg waxaa horay u soo baxay oo iyaguna dhulka maray arday iyo dad kale oo shacab ah oo badan oo ka yimi iyaguna suudaan maantay dadkaan iyaga ah aanu halkaan ugu nimi oo dadkii soo dhoweeya mas-uuliyiinta ahaa oo hoggaaminaya ugu horreeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed mudane saalax wasiirka waxbarashada anigoo wasiirka arrimaha dibadda ergeyga madaxweynaha ee soo galootiga xuquuqda carruurta madaxa hay-adda i o m soomaaliya ku-xigeenka ah haddana si hay-aha ah wasaaradda haweenka hay-adda sodma oo iyaduna garabkayga taagan iyo dhammaan hay-ado kaleeto oo dawladeed anigu waxaan ahay guddiga guddoomiyaha guddiga dawladdu ay u saartay oo u magacowday hawsha tan dhammaan xubnihii iyo wasaaradihii arrintan khusaysay ayagana wakiillo ayaa ka jooga cudwalana doorkeedii ayay qaadatay waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo door ka qaadatay ilaa iyo maalintii dadkaas soomaaliyeed ay guryahoodii ka soo tageen ilaa iyo maanta ay waddankoodii soo gaareen ma aha kuwii ugu horreeyey mana aha kuwii ugu dammeeyey waxaa jira muwaadiniin kaleeto oo ilaa laba diyaaradood adigu ay qaadi karaan oo koonfurta suudaanina ku sugaya inoo jooga waxaa jooga kuwa addisababa ku harsan dhammaan dadkaasoo dhammi waddankooda inay ku soo noqdaan ayaynu filaynaa insha allaahu labadan beriya ugu dammeeya noona soo dhammaadaan ilaahina waxaan ka baryaynaa dagaalka suudaan inuu joogsado oo qaboobo waddanka ah walaalaha nahay abaalka badanna inu ku leh iyagana waxaan ilaah uga baryaynaa dagaalka inuu ka joojiyo intii halkaan aan joognay dadkaa inoo yimi maantay oo isugu jiray dhowr nooc ama dhowr gruub wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane faarax sheekh cabdulqaadir wuxuu ardayda u sheegay kuwa diyaaraddan la socday iyo kuwa kale ee waddanka meelaha kaleeta ee kala duwan ka soo galayba iyo kuwa weli dammeeya ee soo socdaba in dhammaan ardaydaas inta jaamacadahooda dhammaysatay ee soo qaxday iyagoon shahaadadooda soo qaadan shahaadooyinkoodii in loo raadin doono oo ay heli doonaan inta aan dhammaysan waxbarashadooda waxaa wasiirku ballan qaaday wasaaraddu inay xil iska saartay ballanna qaaday inay waxbarashadooda sida ay ku dhammaysan lahaayeen ayadana ay ku tala gashay ilaahay idinkiis waxaan ugu bishaaraynayaa ardayda sidaas si la mid ah dadka inoo yimi ee walaalaheena ciddii aan muqdisho aan aanu ku ekayn safarkoodu ee sii gudbaysa ayadana hay-adaha ku shaqada leh ee samafalka ee kuweenna ah iyo kuwa caalamiga ah ee nala shaqaynaya nala jooga ayaa iyaguna u ballanqaaday inta ay helayaan ee sababtii ay ku bixi lahaayeen guryahooda inay gaarayaan ilaahay idankiisa inay gacanta ku sii hayaan dhammaan waxaannu ku faraxsannahay dhammaan waxaannu ku faraxsannahay in ayna soo gaaraan walaalaheen daal kasta iyo hawl kasta ay soo mareen anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha soomaaliyeed ee heerarka kala duwana iyo wasaaradaha kala duwan ee u hawlgalay kana shaqeeyay arrintan meelay joogaanba gaar waxaan ugu sii mahadnaqayaa diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha i- ka socday hay-adaha gaarka ah iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee xuduudaha iyo meelaha adag ee dadkaan ay soo mareen la joogay lana soo shaqeeyey una soo sahlay inay soo gaaraan halkan muwaadiniintii soomaaliyeed maanta lagu soo dhowaynayo magaalo madaxdoodii Een, xilliyo ka hor qofka soomaaliga marka ay marka ay maqaadiiro ku hesho dal shisheeye waxaa suurtagal ahaan lahayd dawlad soo dhowaysa tamar intay doontaba ha leekaatee ama baadhi goobtoo soo celisa inaannu heli jirin ilaahay baa galladaa leh oo inugu mahad celinaynaa in maanta qarankeennu dib inugu soo noqday muwaadiniin soomaaliyeed oo boqol iyo kontona qaybna laga dejiyey magaalada garowe qaarna halka ay yimaadeen waxaan keliya anugu hadanka hadalka maanta een, een, een, ku soo koobaya inaan horta mahadcelin ballaadhan u soo gudbinno howlwadeennada jooga xuduudda etoobiya iyo suudaan kuwa jooga suudaan iyo sawt suudaan ee wasaaradda arrimaha gu- ee dibadda ay ugu horrayso wasaaradihii kalena ay la joogaan habeen iyo maalin baa dhallinyaro soomaaliyeed ay soo jeeddaa si ay dadkooda uga soo samata bixiyaan xaaladaha adag waxaan u malaynayaa farxadda ay dareemayeen dadku markay yimaadeen inkastoo xoogay shoog ay ku jirtay oo dee goob dagaal ay ka yimaadeen inay dalkoodii yimaadeen xataa bannaankaasay seexan karaan ilaahay baa mahaddaa leh aad baad u mahadsantihiin fari mayno mas-uuliyiinta kale wixii intaa ka soo hadhay sidii loo dhammaystiri lahaa wasiir faarax waa wuu garanayaa ardaydaas iyo maarkaysaa waxbarashadooda isagu si dhammaystiran lahaayeen inta hadhayna waxaannu ku rajo weynahay in la soo celin doono waannu u daraalaynaa berri iyo saa dambe iyo maalmaha xigaba boqolaal muwaadiniinta soomaaliyeed baa la soo celin doonaa ee waxaannu u mahad celinaynaa hay-adda i o m oo iyana mataqaanaa garab naga siisa arrimaha ee arrimaha xuduudaha sidii looga soo gudbi lahaa iyo iyo wixii la xidhiidha muwaadiniinta soomaaliyeed meel walbay joogaan waa inay isgarabsadaan dawladnimadoodana ka shaqeeyaan maanta oo kale ayuu muwaadinka soomaaliyeed dareemayaa ahmiyadda ay dawladdu leedahay guul baan u rajaynayaa howlwadeennada waxaan rajaynaynaa eh, in ardaydaas oo dhibaato badan la kulmay iyo duruuf adag eh, dalkoodii hooyo markay ku soo laabteen ay heli doonaan fursadihii ay munaasabka ku ahaa ee ay u baahnaayeen Eh, waxaa ka dhacay dalka aan walaalaha nahay ee suudaan oo marti geliyey kumanaan eh, ardayda soomaaliyeed oo heerar kala duwana Eh, markii dhibaatadu ay dhacdayna wasaaradda waxbarashadu waxay u howlgashay inay la socoto xaaladda ardaydaas haddana sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga gurmadka eh, wasiir eh, abshir haruuse waxa aynu u howlgallay in ardaydaas eh, la soo dhoweeyo xaalkooda si dhow loola socdo aad iyo aad baan u dareemaynaa xanuunka ardaydu ay qabaan eh, shahaadooyinkoodii bay ka soo tageen warqadahoodii aqoonsigay ka soo tageen qaar badan oo ka midna fursad uma helin in ay xaaladooda waxbarasho ay meel ku soo ogaadaan marka wasaaraddu waxa ay u furtay xafiis eh, dabagalka howlaha ardaydaas ah kuwii jaamacadaha dhammaystay iyo kuwii dhexda ee waxbarashada u joogtay intaba in lagula socdo marka waxaan rajaynayaa dadkaasi inay xiriir dhow la samaystaan eh, wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare sidoo kaleeto inay sii joogtaan xiriirkii ay la lahaayeen uqaybsanaha waxbarashada ee dalka suudaan ee marwan nasro iyo uqaybsanaha waxbarashada ee etoobiya oo labadaba ee, u taagan inay ardayda soo dhoweeyaan howlahoodan ay wax ka qabtaan aad iyo aad baad u mahadsantihin waxaan rajaynaynaa ee, in ardaydaas oo dhibaato badan la kulmay iyo duruuf adag ee, dalkoodii hooyo markay ku soo laabteen ay heli doonaan fursadihii ay munaasabka ku ahaa ee ay u baahnaayeen
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteen ee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba kuu anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelka iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama soorye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololayy carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla haddaan ku warramo bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarka ama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaagu u sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga haddima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo xamar weyne
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo hool nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeka waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar ibar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay qaybaha dambe ee barnaamijka wareegga wararka ayaanu isla joognaay markan haddii aanu fiirino maamulka gobolka banaadir ayaa u yeeray qaar ka mida milkiilayaasha ee goobo markaasi ganacsi oo uu maamulka gobolku albaabada iskugu dhiftay islamarkaasina uu sheegay in shatiyadii uu ku kala laabtay kadib markii uu ku eedeeyey in goobahaasi lagu faafiyo waxyaabaha fasaadka iyo inay goobahaasi ay hoy u noqdeen maandooriyaha gudaha magaalada muqdisho maamulka gobolka ee go-aanka ka soo baxay u yeeridda wakhtiga loo yeeray ee shakhsiyaadkaasi milkiilayaasha ka ah goobaha maamulka gobolku hore u sheegay inuu shatiyada kala naqday ayaad marka hore maqli doontaan oo afayeenka gobolka waxaa xigi doono guddoomiyaha gobolka oo isaguna caaw wax laga weydiiyey ee waddadii ay u mareen inay ka hortagaan waxyaabaha maandooriyaha ah iyo aragtida qaar ka mid ah ee shacabka muqdisho oo caawa su-aalo weydiiyey isagoo si kooban kaga jawaabaya
bismillaahi raxmaan raxiim wargelin ku socotaa milkiilayaasha goobihii ganacsi ee hore loo xiray maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar waxauu ku wargelinayaa dhammaan milkiilayaasha goobihii uu amray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho in la xiro ee maqaayadaha ku yaala degmooyinka cabdilcasiis hodan wadajir iyo waa beri in maalinta beri oo isniina taariikhdana ku beegan tahay kowda mey sanadka ay yimaadaan aqalka dowladda hoose ee xamar ujeeddada u yeeridda milkiilayaasha ayaa ku saabsan sidii dib u eegis loogu samayn lahaa shatiyada ay horey u qaateen ee ugu qaateen dowladda hoose ee xamar ganacsiga ay hadda ka shaqeeyaan iyo mas-uuliyadda goobahaasi milkiilayaasha waxaa la ogeysiinayaa in ay hore u soo qaataan oo ay la yimaadaan kow shatiga ay hore ugu qaateen dowladda hoose ee xamar laba caddeynta muujinaysa in uu yahay milkiilaha ama wakiilka saxda ah saddex milkiile walba oo u dhan dukumentiyadiisa waxaa laga doonayaa inuu aqalka dowladda hoose ee xamar uu yimaado saacadda marka ay tahay kow iyo tobanka barqanimo berito oo ah kowda mey oo ku beegan maalinta shaqaalaha islamarkaana fasax laga yahay shaqooyinka wuxuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale u asteeyey inuu xafiiskiisa ku qaabilo milkiilayaashaasi goobihii la xiray si dib u eegis loogu sameeyo shatiyada ay leeyihiin iyo milkiiliyadda waxaa lidiin farayaa in aad ilaalisaan wakhtiga mahadsanidin
waxaan ku nimidnay kormeer goobihii aan u astaynay inay ka bilaabato kalaraynta mootabajaajka e iyo b annagoo ka duulayno go'aankii golaha wasiirrada ay soo saareen iyo awaamirtii aan soo saarnay ee gobolka banaadir fulinteeda uu lahaa nasiib wanaag maanta si toos ah ayay u bilaabatay barnaamijka asiga ahay oo afar labaatankii aan ku dhawaaqnay uu bilowday bajaajlayda waxaan uga mahad celinaynaa si ay ugu hoggaansameen awaamirtii aan bixinnay waa kan safka dheer ay ugu jiraan hadda fulintii awaamirta ayada ahayd wax alle iyo wixii soo kordhana waan isla joognaa waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo inaan boobsiinno oo sida ay maaragtay ay ku fulayso ayagana culayskuuga yaraanaayo inaan fududayno waxyaabo badanoo la sheegsheegaayo wararka suuqa ahaa hortooda ayay hadda ka qirteen boqol iyo konton doolaraa nagala qaadaa iyo xaggaasay ka dhacda iyo waxyaabahaasay aaminsanaayeen maanta waxay ogaadeen xaqiiqadii boqol iyo kontonkii doolar beenay naqatay boqolkii doolar beenay naqatay kontonkii beenay noqotay soddon doolar iyo soddon iyo lix doolar in laga qaadaayo ayaga hadda afkooda ka qiray annaguna mar walbaba waxaan ku dadaalaynay inaan koostiga uga baxayo inaan aad iyo aad u yarayno si maaragta aan isu qaadanno taasna maanta waxay keentay inaan isqaadanno wixii kaloo dhimanna haddii ilaa yidhahdo wakhtigeeda ayaan ka wada hadli doonnaa hawshaanina dadka gacanta ku haayo maamulka gacanta ku haayo oo dowladda hoose u xil saarta ayagana waa ku mahadsan yihiin dadaalkii juhriga ay bixiyeen waxaana rajaynaynaa in lasii labalaabo bajaajlayduna waa ku mahadsan yihiin inta isdhibayso oo maaragtay ka fikirayso inay arqaladeeyaan howlaha socdana hay-adaha amniga waxay ka qaadan doonaan waxa uga aadan haddii ilaa yidhaahdo inta kalena waxaan rajaynaynaa inay shaqadu si wanaagsan noogu bilaabato nooguna dhammaato insha allaahu waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo